الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله وحيد ويقولون طاعة ويقولون وحي أرنيا منافقين طاعة أي أمرنا طاعة أرنك يقو أطيعتان أنا أدقك أديعينه فإذا برزوا مركي بحان من عندك أكتاد أي كبحان بيت طائفة منهم waxay miraysaa ama ay shirqoolaysaa tabyiidka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa ficilka habeenkii la sameeyo ayaa la yidhahdaa ee mirista ah haddii markaa talo la goosanayo iyo haddii markaa cid lagu duulayaba taas baa la yidhahdaa tabyiid la yidhahdaa mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen bayata daa'ifatun abmarat waana sida jalaalaynku maray bayata waxay qarsanaysaa daa'ifatun koox minhum yaga ka midi hayra aladii taquul kii ay kugu odhanaysay waxaan ahayn bay qarsanaysaa ama kay adiga kuu sheegayeen oo ah inay ku adeecayaan waxaan ahayn ayay markaa habeenkaas ay mirayaan oo la imanayaan wallahu yaktubu ma yubayituun ilaahay ayaa qoraya waxa ay qarsanayaan ama maa yubayituuna waxa ay shirqoolka habeenkii samaynayaan ee ay mirayaan ilaahay ayaa qoraya oo bimacnaa amraya malaa'igtu inay qoraan qoraalkana waxaa ka dhalanaysa inuu ka jazeeyo o ka abaalmariyo fa acrid canhum allah wuxuu yihi ka jeeso xaggooda watawakal cala allah allah tala saaro wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filan kuugu filan wakiilan min jihati wakiil mid la tala saarto rabbi baa kuugu filan oo ku kaafinaya ilaahay wuxuu inoo sheegayaa dadka qaarkood inay nebiga sala allahu alayh wasalam markay la joogaanna inay muujisan jireen inay ateecayeen markay ka tagaanna inay khilaafi jireen kuwa sidaa samaynayana waxay ahaayeen munaafiqiin bay ahaayeen waxay samaynayaanna ilaahay waa ka warramay oo waa sheegay waxaana ku jirta aayadda goodi loo goodiyayo loo hanjabayo ayaa ku sugan waayo allah wuxuu yihi wallahu yaktubu maa yubayituun waxaa kaloo ku sugan amar nebiga sala allahu alayh wasalam la amaray inuu ka jeesto oo allah tala saarto tala saaradka oo allah tala saaranayo waxa markaa mawdican loo sheegay waa inuu ilaahay u tala saarto inuu sharkooda ka kaafiyo oo ka dabaalo marka waxaana la rabaa taacada rasuulka sala allahu alayh wasalam la ateecaya inayna noqon afka baarkiisa warramitaanka qolada arrinkooda laynooga warramayo laynoo sheegayana waxaa ku sugan dariiqooda kale in laynooga digaayo waxaa la rabaa daaco dhab ah oo kor iyo kal rasuulka sala allahu alayh wasalam laga ateecayo ta la doonaya waa taas ta qofka anfacaysaana waa taas allah wuxuu yihi wayaquuluuna waxay odhanayaan taacatun ay amrunaa taacatun lak arrinkayagu iyo shacnigayagu waa ateecitaan aan adiga ku ateecayno faidaa barazuu markay baxaan min cindika agtaada ay ka baxaan bayata waxay miraysaa oo ay habeenkii shirqoolaysaa daa'ifatun koox minhum yaga ka midii hayra aladii taquul kay kugu odhanaysay ku aan ahayn bay mirayaan oo shirqoolayaan habeenkii oo ah cisyaan ay ku caasiyayaan oo ku khilaafayaan wallahu ilaahay yaktubu wuxuu qorayaa maa yubayituun ay aladii yubayituunahu ka ay shirqoolayaan ama ay mirayaan ilaahay waa qoraya qoraalkana waxaa ka laazimaya inuu ka jazaynayo oo ka abaalmarinayo faacrid canhum allah wuxuu ihi ka jeeso xaggooda watawakal cala allah tala saaro ilaahay tala saaro wakafaa billahi ilaahay baa kuugu filan wakiilan min jihati wakiil buu kuugu filan yahay ama xaaluu wakiil yahay oo mid la tala saarto uu yahay uu rabbi kugu filan yahay oo isagaa ku kaafinayo oo sharkooda kaa celinayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan afalaa yatadabbaruuna miyaynay u fiirsanaynin oo ka fakeraynin fi lqura afalaa yatadabbaruuna miyaynay ku tadabburayn oo u fiirsanayn alqur'aana qur'aanka altadabbur wa altafacul min addubur waa shayga in la isku kalifo oo lagu ijtihaado lagu dadaalo dubur baana laga keenay duburna waxaa la yidhaahdaa shayga waxaa ka dambeeya ama dabadiisa ayaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa kelimaadka iyo xuruufta iyo alfaadda waxaa ka dambeeya macaaniba macnayaal baa ka dambeeya marka loo fiirsanaayo oo tadabburka la samaynayo alfaadan iyo erayadan macnihi macnayaashii ka dambeeyey ayaa markaa lagu dadaalayaa in marka la gaadho oo la garto marka tadabburku waa caynkaas aayaadka ama adilada ay ku soo aroortay xarfu cadaf in la geliyey hamsatul istifhaam sida afalaa yatadabbaruuna oo kale afalaa yanduruuna oo kale afalam yasiruu oo kale culamadu waxay ka leeyihiin laba maslak ama laba ariiq bacdu ahli cilmi waxay yidhahdaan jumlo muqadaro ah oo maqaamka inay ku habboon tahay siyaaqa laga garanaayo ayaa qadaran oo xadfan oo la qadaraya dawada cadafkani xarfu cadafku jumluu jumlo ku cadfayaa mawdic walbana jumlada la qadaraya waxay noqonaysaa mid u munaasib ah afalaa yanduruuna waxaa u munaasiba in loo qadaro acamuu miyay indhabeeleen oo falaa yanduruuna ma arkayaan miya oo aragga inaanay waxba arkaynin waxaa u munaasiba indhala-aan marka jumlada acamu baa la qadaraya afalam yasiru socob la-aantana fadhiba u munaasiba marka waxaa la qadaraya aqacaduu miyay fadhiisteen ama miyay yuurursadeen oo falam yasiruu may socon miya tadabburka waxaa u munaasiba in laga tago oo tadabbur la waayo gaflo agafaluu miyay gaafil noqdeenoo falaa yatadabbaruuna alqur'aan wahaakada kaasi waa maslako waa ariiqo daa'ifa ayaa martay culamada ka mid a culamada badankoodna waxay yidhaahdaan taqdiir jumlo la qadaro waxba looma baahna hadda xarafa cadfigu muxuu cadfayaa xarafa cadfigu wuxuu iska leeyahay niyatu taqdiim hamzada ayaa sadaaro leh sadaarat lkalaam oo hadalka inay ugu horeyso bay leedahay laakiin asalku xarfu cadafku inuu ka horeeyo hamzada ayaa qaacidadu keensanaysa oo faalaa la yidhaahdo faalaa la yidhaahdo waxaa soo diiday faalaa in la yidhaahdo hamsada la dambaysiiyo oo fada la horaysiyo sadaaratlkalaamka ay leedahay haddaba xarfu cadafka haba dambeeye niyatu taqdiim buu leeyaho wuxuu ka dhigan yahay sidii wax horeeya sidaas aawadeedna jumalka ka horeeya ayuun bay ku cadfay calaa haada uma baahana taqdiir kale oo la qadaraayo jamaahiirtu siday maraan waa sidaas iyadaana aysar ah taqdiirkuna waa khilaafu اlasli oo intii laga maarmi karo in la iska daayo ba asalku yahay afalaa yatadabbaruuna miyaynay ku tadabburayn oo u fiirsanaynin oo erayadan macnayaasha ka dambeeya inay helaan oo ogaadaan aynay ku dadaalayn alqur'aana qur'aanka walow kaana hadduu ahaan lahaa qur'aanku min cindi gayri اllahi ay kaa'inan ama saadiran mid ka soo fulay hadduu ahaan lahaa min cindi gayri اllahi allah cid aan ahayn agtiisa mid ka yimi oo ka soo fulay yacni cid aan allah ahayn agtiisa mid ka soo fulay hadduu ahaan lahaa ma ahee allah xaggiisu ka soo fulayay lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira lawajaduu waxay ku ogaan lahaayeen kaa'inan fi fiihi ay kaa'inan fiihi inuu ku guda sugan yahay qur'aankay ogaan lahaayeen ikhtilaafan iskhilaaf iyo isdarayayn kasiiran fara badan ow iskhilaafayo isdarayaynayo iska hor imanayo aayadda ilaahay wuxuu inagu boorinayaa in tadabbur lala yimaado oo qur'aanka macnihiisa laga fekero qur'aanka waxa uu ilaahay yidhi wa qaala arasuulu ya rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura wuxuu ilaahay inoo sheegay in nabigu sala allahu alayh wasalam sheegay qowmkiisii inay qur'aankii ka haajireen oo ka dheeraadeen sidaasuu ilaahay rasuulka sala allahu alayh wasalam ka soo raray ama ka soo naqliyey ina qawmi itakaduu hada alqur'aana mahjuura ahlu cilmiga qaarkood sida alcalaamat bnu lqayim raximana allah wa iyaahu waxa uu yihi hijraanka qur'aanka laga haajiraa waa shan nooc hijraan dhammaystiran oo rumaynta qur'aankaba la rumaynaayo in laga haajiro o laga dheeraado waa ka ugu weyn waa nooc marka dadka qaarkood hijraan kulli ah oo dhammaystiran bay ka haajireen oo qur'aankiiba may rumaynin rumayntay rumayn lahaayeenba waa ka dheeraadeen nacuudu billahi min dalik nacuudu billahi min alhijraani kuleh qolo labaad qur'aankii waa rumeeyeenoo rumaynta la rumaynayo kamay haajirine way la yimaadeen laakiin waxay ka haajireen oo ka dheeraadeen inay qur'aankii ku camal falaan waa rumeeyeen laakiin inay ku camal falaan bay ka haajireen oo ka dheeraadeen kuwaasina waa nooc qolo saddexaad qur'aankii waa rumeeyeen khusuuska naftoodana waa ugu camal faleen laakiin markay noqoto khusuumaadka iyo dooda iyo isqabsiyada iyo garaha qur'aanka inay wax ku xukumaan iyo inay uxukun doontaanba iyaguna ka haajireen oo ka dheeraadeen waa qolo saddexaad qolo afraad saddexdaa umuuroodba hijraanka lama iman ee qur'aankii waa rumeeyeen waa ku camal faleen wax waa ku xukumeen waana uxukunto waa uxukun doonteen laakiin waxay ka haajireen qur-aanka akrintii la akrinaayay ka haajireen oo ka dheeraadeen qolo shanaad afartaa umuroodba waa la yimaadeen oo qur-aankii waa rumeeyeen waa ku camal faleen waa isku xukumeen waa uxukun doonteen waa akriyeen laakiin waxay ka haajireen atadabbur tadabbur lqur'aan qur'aanka inay ku tadabburaan oo u fiirsadaan bay ka haajireen marka waxaa jira hijraan dhamaystiran iyo hijraan un duuna hijraan waayo tadabburku wuxuu ka mid yahay maqaasidii qur'aanka loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaati markuu allah sheegaya qur'aanka waxa uu sheegay inuu u soo dejiyey in lagu tadabburo oo loo fiirsado marka maqaasidii loo soo dejiyay ka mid tahay in lagu tadabburo allahna wuxuu yihi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walaw kana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira ahlucilmiga qaarkood macaanida ay baraarujinayaan markay qur'aanka u fiirsadaan waa macnayaal aada u la yaab leh adigoo aayaadka qaarkood macnahooda garanaya oo dalaaladda alfaadda aada fahmayso aada garanayso oo tarkiibka macnihiisa aada fahmayso ayaa haddana istimbaadaadka ahlucilmiga qaarkood ay ka istimbaadayaan markay uta ku tadabbureen oo u fiirsadeen ay ka heleen aada aada iyo aad ula tacajubay waana fadli ilaahay tadabburka inuu ilaahay ruuxa waafajiyo macnayaasha qur'aankana u iftiimiyo culamada qaarkood waqtiyada qaar waxay sheegaan aayad keliya markay u fiirsadeen in boqolaal macno ay kala soo baxayaan ama boqolaal mas'alo hadda waa aaya waaxida aaya waaxida waxa uu soo naqliyay qaadi alqaadi abu bakr ibn اlcarabi aayad awalka suuraة اlmaa'ida inoogu iman doonto in sha allah oo aayat اlwudu wa aayat الtayamum ayuu wuxuu soo naqliyey in la yidhi aayaddaas kun mas'alo ama kun xukun baa lagala baxaya hadda waa kun waa aaya waaxida markaasaa jamaaco culamada ka mid a isu timi markaasaa waxay yidhahdeen maanta aan tadaakurno mudaakaro intaynu samayno bal kunka mas'ale aayaddan lagu sheegay inaynu ka istimbaadno aan eegno waa isla falanqeeyeen oo waa mudaakaroodeen siddeed boqol iyo jar jar bay gaadhsiiyeen intii kale waa u muuqan weyde waa shay cajiiba hadda waa hal aayad qura macaanida caynkaasa waxay ku soo saarayaan waa tadabbur way jirta xaqiiqatan bacd almacaani in adilo kale laga qaatay oo sida hadda halka daliilada qaar looga qaadanayo takalluf inuu ku jiro laakiin wax badan baa u nabadgelaya siddeed boqol iyo jartar bay gaadhsiiyeen markay ka mudaakaroodeen aayadda axkaamta laga istimbaadayo masaa-isha lagala baxayo shaekhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi aayad qura ayaan waxaan ka eegi jiray boqol tafsiir oo kala duwan waxa aynu haysanaaba waxaa laga yaabaa labaatan tafsiir inayna gaadhin aayad kaliyaan boqol tafsiir ka eegi jiro kala duwan buu yidhi markaan boqolkaa tafsiir ka eego ayaan dabadeedna aniga oo waxaan ku tukan jiray masaajido laga haajiro aan cidi joogin markaasa anoo sujuudsan baan waxaan odhan jiray ilaahay anoo baryaaya ya mucallima ibraahima callimnii wa ya mufahima sulaymana fahimnii kii ibraahim waxbarayow ibar kii sulaymaan fahansiiyow ifahansii anoo ilaahay u tadarucayo ilahay u baryaya markaasaa waxaa layga furaa bu uhi macnayaal aanan boqolkii tafsiir ku arag baa layga furaa bu uhi waa shay cajiiba marka tadaburka qur'aanka lagu tadaburaya waa arrin markaa waxa muhimun jiddan allah wuxuu inoo sheegaya walaw kana min cindi gayr illah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira qur'aanku hadduu ka ahaan lahaa oo uu ka iman lahaa cidaan ilaahay agtiisa ah ilaahay agtiisa cid aan ahayn hadduu ka iman lahaa allah agtiisa cid aan ahayn hadduu ka iman lahaa oo xagga ilaahay mooye xag kale uu ka iman lahaa lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira iskhilaaf fara badan bay ka heli lahaayeen iyo iska hor imaad iyo istarayeyn laakiin marba haddii waxa weeye xagga ilaahay maadaama uu ka yimi wax isdarayeyna iyo wax isburinoo iska hor imaadi kuma jiro saas aawadeed labadii aayadood ee kasta ee la ismoodsiiyo inay iskhilaafsan yihiin ama laba xilli oo kala duwan bay ahaayeenoo midna waa naasikho midna waa mansuukho oo mid baan xukunkeedu baaqi ahayn oo la rafciyey ama weji maqbuula ay isu waafaqayaan oo loo kulminayaa jira ahlu cilmiguna waa ka hadlaan aayaadka la ismoodsiin karo in tacaarud iyo iska hor imaad ka dhexeeyo sida la isu waafajinaayo alcallaama maxamed amiin shankiitina waxa uu ka qoray maxamed alamin kitaab la yidhaahdo dafcu iham اlidiraab can aayaati اlkitaab yacni aayadaha qaarkood ismoodsiinta la ismoodsiin karo inay iska hor imanayaan oo isbaranbarayaan ama isburinayaan sidaa la ismoodsiin karo daaficitaanka la daafacayo ayuu kitaab ka qoray oo la caddaynaayo inayna iska hor imanin xaqiiqatan waana kitaabun muhimun jiddan waa kitaab aad iyo aada u muhim ah ayna fiican tahay taalibulcilmigu inuu in badan daalacdo kitaabkaas dafcu ihaami اlibdiraabi can aayaati اlkitaab afalaa yatadabbaruuna alqur'aan miyaynay ku tadabburayn oo u fiirsanaynin alqur'aana qur'aanka cilmigoo dhan qur'aanka u asala waxay dadka qaarkood moodaan tafsiirku inuu iska sahlan yahay mase aha yani tafsiirku wuxuu u baahan yahay culumta shareecad oo dhan hadday wasaa'il tahay iyo hadday khaayaad tahayba cilmi kastoo culumta shareecada ka mida tafsiirku waa u baahan yahay hadday culumta aalada iyo wasaaishaa tahay iyo hadday tahay usul fiqiga hadday tahay xadiidka iyo usuushiisa hadday tahay fiqiga iyo ictiqaadka culumta shareecadoo dhan buu u baahan yahay tafsiirku waana ka mudan yahay cilmiyada kale fadlu kalaami illahi calaa saa'iri اlkalaami ka fadli illahi calaa khalqih sida xadiidka ku soo aroortay cabdullahi bn mascuud inuu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam mudnaanshaha hadalka ilaahay uu ka mudan yahay hadallada kale waxay ka dhigan tahay siduu ilaahay khalqigiisa uga mudan yaho kale hadalkiisuna hadallada uga mudan yahay xadiiskaasna ahlu cilmiga ama culamada muxadisiinta qaarkood waa taxsiiniyeen isagoo marfuuca aan mawquuf ahayn marka cilmi kasta saasuu ugu tacalluqaa xataa culum lxadiis wuu u baahan yahay tafsiirku usul fiqi waa u baahan yahay waayo adiladii waxaa ku imanaya waktiyada qaarkood jamcin baa loo baahanaya waxaa la moodi karaa aayaadka qaarkood ama aayad iyo xadiis in tacaarud ka dhexeeya la ismoodsiin karaa waa in qawaacidii usuliga la garanaya si loogu dabaqo oo caamka iyo khaaska la isugu khasiso mutlaqa iyo muqayadka la iskugu qaydo haddii shuruuddiisu dhamaystiran tahay yacni naasikha iyo mansuukha marka waxa la isku nasakho yacni marka horena laga bilaabo jamciga markaysaga adilada la jamcinaayo waljamcu waajibun mata ma amkana ila falilaakhiri naskun buyina ashyaada aynu sheegnay waa amhilo qur-aanka waxaa ku imanaya awaamir iyo nawaahi waa inuu ruuxu garanaya amar muxuu faa'iideeya maxaa u asala nahyi muxuu faa'iideeya maxaa u asala alamru yaqtadi lwujuub muxuu kaga baaqdaa waajibnimada nahyigu muxuu keensadaa ashyaada aynu sheegnay waa tamhiilaat laysa ila waayo usuulka wax badani waxay ku dhisan tahay waa carabiyo qur-aankina wuxuu ku yimi af carbeed iyo luqo carbeed dadka qaar waxay moodayaan usuulka in loogu baahan yahay u fiqiga ne adila sharciya haddii la eegaayo usul waa loo baahan yahay ha ku saabsanaato ictiqaadiyaat ama ha ku saabsanaato fiqiyaat ama ha ku saabsanaato kayrkeed waxaa laga yaabaa in la is yidhaahdo oo marka waxa weeye tafsiir la dhigaayo maxaa looga baahan yahay musطalax اxadiis iyo cilmu takriij iyo maxaa uga danan qur'aankii waxaa fasiraya oo caddaynaya axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam qur'aankana in qur'aan lagu fasira waa dhacdaa axaadiista in lagu fasiro o lagu caddeeyana waa dhacdaa siduu allahba yihi litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim axaadiistii la doonayo in lagu fasiro ama lagu caddeeyo waa inay noqotaa markaysaga mid saabit oo sugan mid sugan waa inay noqotaa asbaabu nuzuul baa la soo awarinayaa asbaabu nuzuulkuna waxay ka dhigan tahay xadiis musnada siday culamada ahlu xadiisku maraan waa inuu marka waxaway kala hubsadaa sabu nuzuulkani ma suganya mise ma sugna caalimka waaxidi la yidhahda aada iyo aad tashdiid nakir wuxuu ugu sameeyey dadka marka waxa weeye tafaasiirta ku yani fasiraya asbaabu nuzuul aan sugnayn oo daciif ah ayuu aada iyo aad tashdiid nakir ugu sameeye ku inkira saas aawadeed cilmiga tafsiirka wuxuu u baahan yahay culum fara badan buu ubaahan yahay culum badan ayuu u baahan yahay kama sahlana cilmiyada kale maca dalik waa kalaam ullah waa hadalki ilaahay khaطأa hadalka ilaahay lagu khaطa'o tafsiirka la fasiraayo lagu khaطa'o oo macno allah aan uga jeedin lagu xambaaro iyo khaطأa lagu khaطa'o kalaam shaykh ayuhumaa ashad yana daran dee in tafsiirka hadalka ilaahay la fasiraayo lagu khata'o waxay ka daran tahay hadal sheikh tafsiirka la fasiraayo in lagu khata'o allah wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna miyayna u fiirsanayn oo ku tadabburayn alqur'aana qur'aanka walaw kaana min cindi gayri illahi hadduu ahaan lahaa qur'aanku saadiran mid ka soo fulay ama ka yimi min cindi gayri illaah allah cid aan ahayn agtiisa mid ka soo fulay hadduu ahaan lahaa lawajaduu fiihi waxay ku ogaan lahaayeen kaa'inan fiihi inuu ku sugan yahay ikhtilaafan iskhilaaf kasiiran fara badan wajada waa bimacnaa calima laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuul awal waa ikhtilaafan mafcuul thaani waa mutacalaqa fiihi ku tacalluqdaa oo waxaa lagu tacalluqsiinayaa kaa'inan kaa'inantaasa waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad inaad wajadu ku tacalluqsiisa adoo wajada bimacnaa calimo u fasiraya ma suuragal aha waayo jaarka iyo majruurku markay sifo dhacaan ama ay xaal dhacaan ama ay mafcuul dhacaan ama ay silatulmawsuul dhacaan intaba mutacalaqeeda ku dhacaysa mutacalaqana waa loo qadaraya ad mutacalaqu hadduu yahay mutacalaq caam ah waa loo qadaraya hadduu khaas yahayna sida badan waa la sheegaa bale waxay yidhahaan culamadu waa waajib hadduu khaas yahay in la sheego hadduu caam yahayna waa waajib alxadfi marka kaa'inan waa kown caam ah kownka caamka a baa loo qadaraya isagana laga dhigaya mafcuulkii labaad wa idaa jaa'ahum markuu u yimaado amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih amrun arrin uu u yimaado iyo shani arrinkaasoo min alamni nabadgelye ka mid a ama nabadgelye ah aw alkhawfi ama cabsi ah adaacuu bih way faafinayaanoo waa sheeg sheegayaan walaw radduuhu hadday celin lahaayeen arrinkaas waxa weeye amniga ama khawfka ku saabsan ee ay faafinayaan ila arasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalam hadday u celin lahaayeen wa ilaa uli lamri minhum kuwa amarka u saaxiibka oo mu'miniinta ka mid a hadday u celin lahaayeen lacalimahu aladiina waxaa garan lahaa kuwii yastanbiduunahu istinbaadayay oo warka la soo baxaayey ayaa garan lahaa minhum ay min jihatihim xagga rasuulkiiyo ulul amriga ay ka garan lahaayeen warka saxiixa markay u sheegaan walowlaa fadlu اllahi galladda ilaahay ama fadliga ilaahay haddaynay ahaan lahayn calaykum korkiina uu ku galladaystay wa raxmatuhu wa raxmatuhu iyo naxariistiisa haddaynay ahaan lahayn yacni mid jirta mubtadaha khabarkiisii waa mid la xadfay وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر لولا dabadeed خبرka in la xadفaa sida فaraha badan loo غاalبka ah waa xatmiya waa waaجiب waliba غاalبا wa min waa min اجتihaadiyaati بن mالك غاaliban ta uu yihi waa اجtihaadki ibnu malik daa'ifo yar oo uga horraysayna waa jiraan maaji laba sheikh baa la sheegi jiray laakiin jamaahiirta culamadu waxay qabaan waa xatmi mar walba in la xadfaa saasay qabaan lakin ibnu malik isagu tafsiil buu geliyey oo waxau yidhi haddii kown caama ay tahay waa waajib ulxadfi sida loo sheegay haddayn kown khaasa tahayna waxa weeye ma la garanaayo kownkaa khaaska ah mise lama garanayn haddaan la garanayn waa la bacdhabaayo waa la sheegaa haddii la iska fahmayo oo la garanayana waa la xadfaa tafsiil noocaasu ku tegey marka hadda kown caama ayaa marka uu noqonaya khabarku marka waa maxduufun wujuban galada ilaah iyo naxariistiisu haddaynay ahaan lahayn mid jirta laatabactum shayطaana shayطaankaa raaci lahaydeen ilaa qaliila way faafin lahaayeen warkaas adaacuu beh ilaa qaliila in yar mooyaane inta kale waa faafin lahay istisnaha meesha laga reebay culamadu waa isku khilaafeen ilaa lix qowl bayna ka yidhahdeen halkan dambe in laga reebo o laga istisnoodo ishkaal baa ka soo baxaya culamada qaarna waa ka reebeen oo waxay yidhaahdeen shaydaan baa raaci lahaydeen in yaroo idinka idinka mida mooyaane fadliga ilahi iyo raxmaddiisana waxay ku fasireen in looga jeedo rasuulka sala allahu alayh wasalam diritaanka uu ilaahay soo diray iyo qur'aanka uu ilaahay soo dejiyay ee fadliga ilahi iyo raxmadiisa ku fasireen marka haddaanu ilaahay rasuulkana soo diri lahayn qur'aankana soo dejin lahayn shaydaan baa wada raaci lahaydeen in yaroo idinka idinka mida mooyaane intaa yarina waa intii qabla albictha intaan nebiga lasoo dirin ka hor waa intii marka xunafada ahayd ee ahlu tawxiidka ahayd sida qus ibnu saacida iyo zayd ibnu nufayl iyo waraqat ibnu nawfal iyo afraadii lamidka ahaa saasay ku fasireen marka ishkaalka imanaya waxay tahay cid kastoo hanuunta waxay ku hanuuntay fadli ilahi iyo naxariistii oo ilaahay baan u naxariistay fadligiisana ku galladaystay marka haddii fadli ilaahay la waayey iyo naxariistii sidee qaarkood aynay shaydaan u raaceen soo markaa kama dhalanayso in la yahay dhammaan shaydaan baa wada raaci lahaydeen ishkaalkaasi ay uga baxsadaan culamada qaarkood waxay yidhahaan ilaa qaliilan waxaa looga jeedaa qilada cadam waxaan jirin luqatulcarabna waa dhacdaa qaliil inta la sheego in loo jeedo waxaan jirin oo fa qaliila ma yu'minuun bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen maba rumaynayaan qalamaa ra'aytu kada bimacnaa laa araa baa looga jeedaa bay yidhahdeen bimacna nafy waana sida saniica marka waxaa ibnu kasiir ku eegi yahay inuu maraayo culamo kalena waa mareen ibnu kasiirkuna wuxuu odhanayaa qilada bimacna cadam waa loo isticmaalaa waxaana ku soo bayaamiyey faqaliila ma yu'minuun fi suurati albaqara aayadda suurat lbaqara ku sugan ee jiska hore ku jirta ayaan ku soo caddeeyey buuri marka latabactum shayطaana ilaa qaliila dhammaantii waa wada raaci lahaydeen qiladana bimacna cadam baa loo jeeda bay dhahen luqatulcarabna caynkaa waa loogu isticmaali jiray qaliila almasaalibi walqaadixa nin baa nin ammaanaya dabeedna wuxuu yihi waa nin eebayar buu yihi uma jeedo inuu ceeb u sugo waayo maqaamulmadxi buu joogaa wuxuu ujeedaa waa cadiimu lmasaalib walqaadixu ujeeda haddana qaliil buu ka cabiray haddana qaliil ayuu ka cabiray marka wejiga kale laakiin culammadu ay yidhaahdeen waraqat bnu nawfal iyo qus bnu saacide iyo kuwa la midkaa baa qaliilanta looga jeedaa kaanahu ay ka dhigayaan fadliga la nafyinayo inuu nooc gaara yahay ou yahay fadlun duna fadlin oo fadligii hidaayada iyo waafajinta ma aha bay leeyihiin ee waxaa laga tilmaamayaa qur'aanka inuu ilaahay soo dejiyey iyo inuu rasuulka soo diray marka kuwaas aan soo gaarin nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam aan soo gaarin ee ka hor muwaxidiinta ahaa ee xunafada ahaa ilaahay baa fadligiisa ku hanuuniyey oo hidaayada ku waafajiyey marka kaanahu fadliga aan la wada nafyina bacdi ay tahay fadliga ka mid ah oo fadlun duna fadlin uu yahay lakin calى kuli xaal laa yaklu min ishkaal waayo fadliga lama tankiirinoo waa la macrifeeyey walowlaa fadl اllahi عalaykum وraxmatuh marka sidaas aawadeed waxay daahir ku tahay in xataa hidaayadii ay soo gelaysay iyo tawfiiqi idan ishkaalki waa soo noqonaya saas aawadeed culamada qaar waxay u ku xambaareen in la yidhahdo adaacu bihi baa laga istisnoonaya laga reebaya way faafinayaan ilaa qaliilan in yar mooyaane inta kale waa faafinayaan waa qawl lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum waa ogaan lahaayeen kuwa umuuraha istimbaadaya jihada rasuulka iyo ulul amrigay ka ogaan lahaayeen ilaa qaliilan in yar mooyaane inta kale waa ka ogaan lahaayeen inta yarina waa intaynay u sheegin saas aawadee istisnu inuu xaggaa hore u dhacayo ama adaacu bihi laga reebayo ama yastanbituunahu laga reebaayo ayaa arjaxa culamada qaarkoodna waxay arjaxeen in adaacu bihi laga reebo saasay istidhaareen aayaddan waxaa soo aroortay xadiis صaxiixa oo صaxiixa ku sugan waa xadiis dheer laakiin khulaasadiisa aynu sheegayna cumar bn khaaab ba wuxuu yihi nabiga salى اllahu alayh wasalam ayaa xaasaskiisa ayuu ka cadhooday qaarkood dabeedna nebigu salى اllahu alayh wasalam waa ka ictizaalo waa ka dheeraaday oo guri markaa fooqa ayuu nebigu u baxay madiine waagaa fooqyaa ka dhisnaa laba dabaq bay dhisan jireen waagaas marka qaybta sare ayuu u baxay nebigu sala allahu alayh wasalam oo jaran jaro loo koraayo dabeedna waan imi waxaan arkay buu dadkii isdhex isla dhex maraya nebigu dumarkiisiiba waa dalaaqo waa furay dumarkiiba waa wada furay dabeedna markaasaan idhi anaa idiinsa ogaanaya markaasaan dabeedna tegey buu yidhi caaisha binti abi bakri baan u galay waxaynay ahayd intaan xijaabka la waajibin markaasaan ku yidhi caaishaay ma nebiga ilaahay baa maanta aada dhibaataynaysaan markaasay igu tidhi ma rasuulka iyo dumarkiisaa doonaysaa in aad dhex gasho adigu mar war adigu shaqadaada qabso uma kala furin waa ka tegey cumar wuxuu u tegey dabeedna inantiisii xabsa ayuu dabeedna u galay dabeedna waa canaantay wuu canaantay dabeedna wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam kuma jecla anaanu igu kaa dhawrayaayo wuu ku furi lahaa inantiisii buu ku odhanaya dabeedna waa oyday buu yidhi wuu ka soo baxay nebigu qolku ku jiray sala allahu alayh wasalam xagga sare yani markaa jaranjarada loo korayey cinan baa markaysaga fadhiya halka ilinka ee jaranjarada markaysaga madaxeeda dabeedna markaasaan inankii la hadlay anoo codka sare u qaadaya markaasaan ku idhi rasuulka i iidan weydiye aan usoo galee inankii xagga nebigu jalleecay sala allahu alayh wasalam ma hadlin dabeedna waa waa iska soo jeestay codkii baan haddana sare u qaaday sidii baanu ku celiyey mar kaluu xaggii eegay nebiga sala allahu alayh wasalam inanku wuxuu filayaa inuu nebigu maqlayo hadalka dabadeedna marka waxa way iska soo jeestay mar saddexaad baan idhi rasuulka iidan weydiintaan codkii sare usii qaaday aan usoo gale wuxuu moodayaa inaan xabso arrinkeeda ugu imanayo kala hadlayo ee wallahi markaysaga inaan markaa taas ugu imanaynin ee hadduu i amro xabso inaan dilo waa dilayaa inaan ugu shubo hadduu i amro waaba ugu shubaya markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi u ogolow ha soo galeen nebigii baan u galay buu yihi sala allahu alayh wasalam waxaan arkay in cadhaysan yahay oo murugaysan yahay dabeedna markaasaan waxaan arkay isagoo dhinaciisa salli uu ku jiifay uu ku sawirmay dhinaciisii oo raadkii salligu jidhkiisa saa uga muuqda markaasaan dabeedna ooyey markaasuu iyo bna alkhaaab maxaa kaa ooyinaya inaan khaaabo markaasuu waxaa iga ooyinayaa yani nimankii furus iyo ruum iyo nimankii gaalada ahaa yani waxa ay haystaan ee nicmo adduunye ah iyo adigoo ilaahay ku doortay salligaad ku jiiftay raadkaa yani raadkiisi uu kugu sawirmay taasaan la ooyaya bu markaasuu nebigu wuxuu igu yihi bu yihi hadal macnihiisu yahay minaan ku raali noqonayn inay innagana aakhira inoo sugnaato iyagana adduunyada u sugnaato markaasaan ku idhi ha ha baan ku idhi daadna nebiga sala allahu alayh wasalam waxoogaa lasii hadhadlay dabadeedna markaasaa nebiga sala allahu alayh wasalam cadhadii ka khafiiftay markii dambu dabeedna wuxuu weydiiyey miyaad furtay dumarkaagii markaasuu yihi maya ma furin markaasuu dadka ma u sheegaa markaasuu haddaad doonto u sheeg haddaad doonto u sheeg nebiguna waxa weeye waa yaro muusooday oo murugadii waa ka khafiiftay marka uu muusoodo oo nebigu farxana yacni wejigiisu waa wirwiri jiray buu yihi markaasaan dabeedna markaas soo baxnay meeshii baan ka soo degnay jaranjaradii markaan ka soo degaynay anugu waxaan qabsanayay buu yihi marka dhinacyadan qabsanaya anoo isla waa ad dhici doontaa rasuulkuna isagaan meel laba qabsan ayuu jaranjaradii ka soo degay oo aada moodo dhulka inuu soconayo ayuu ka soo degay waa soo baxnay ilinka masjidka markaanu marayno ayaa codkayga ugu dheer intaan ku dhawaaqay ayaan waxaa hi nebigu sala allahu alayh wasalam ma furin dumarkoodi dumarkiisii nebigu sala allahu alayh wasalam ma furin dumarkiisii ayaan cod dheer ugu dhawaaqay marka aniguu ahaa kii istimbaadayay bu yihi aniguu ahaa bu yihi kii istimbaadayay aayaddanna waatuu ilaahay ku sheegay lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum aayadda marka waxaa laga qaadanayaa wararka aadka u xasaasiga ah ee dhibaatada dadka ku keensan kara ee mujtamaca markaysa waxaa dhibi kara in waxa weeye looga dambeeyo cidda ahlu shaaniga ah ee aqoonta gaarka ah u leh in looga dambeeyo oo wixii ma la maqlaba aan la iska faafin waayo war markaa iska soo dhacay oo munaafiqiini sheegtay baa dhici karta haddii dadka qaarkood ku warramaan in muslimiintii niyadtada ay ku keeni karto ama dhib ay u sababi karto saas aawadeed waa in la hubsado waxa xaqiiqada iyo waxaan xaqiiqada ahayn markaa sidaas aawadeed waa in looga dambeeya cidda markaa aqoonta markaa gaarka markaa u leh allah wuxuu yihi waida jaaahum markuu u yimaado munaafiqiinta amrun amar u yimaado wakada markaa mu'miniintuna waa la mid oo culamada qaar waxay yidhahaan bacdu lmu'miniin ayaa intay munaafiqiinta qaarkood war ka maqlaan ayaa iyagaan hubsan iska faafin jireen marka kuma gaar aha munaafiqiinta oo keliya waa caam waidaa jaa'ahum markuu u yimaado amrun min alamni arrin markaa nabadgelye nabadgelye ah ama amarka waxaa loo jeedaa shani iyo arrin baa loo jeedaa min alamni nabadgelye ah wilkhawfi ama cabsi ah tabciid in loo fasirana waa suuragal adaacuu bihi way faafinayaan mana wada faafinayaane waxaa faafinaya bacdi ayaa faafinaya mu'miniinta ku dhex jira walaw radduuhu hadday u celin lahaayeen arrinka muhimmadda iyo shacniga leh ee soo dhacay hadday arrinkaa u celin lahaayeen ila rasuuli xagga rasuulka ay u celin lahaayeen oo ula noqon lahaayeen wa ilaa uli lamri kuwa amarka u saaxiibka hadday ula noqon lahaayeen waa culamada minhum oo iyaga ka mid a hadday ula noqon lahaayeen lacalimahu aladiina waxaa garan lahaa oo aqoonsan lahaa aladiina kuwii yastanbiduunahu wararka la soo baxayo o istinbaadayay waxay ka aqoonsan lahaayeen minhum ay min jihati arasuuli wa ulilamr xagga rasuulka iyo ulilamriga xaggooday xaggiisa xaggooday ka aqoonsan lahaayeen oo ka garan lahaayeen waxa saxda iyo waxa kale walawlaa fadlu llahi galladda ilaahay haddaynay ahaan lahayn wa raxmatu iyo naxariistiisu mid jirta oo joogta haddaynay ahaan lahayn latabactum ashayطaana shayطaan baa raaci lahaydeen ilaa qaliila way faafinayaan adaacuu bihi ilaa qaliila in yar mooyaane wixii kale waa faafinaya faqaatil fi sabiili اllahi la tukallafu ila nafsak allah wuxuu yihi faqaatil dagaalan fi ilahi ilahay waddadiisao jihaadka u dagaalan laa tukallafu ilaa nafsak la laa tukallafu lama kalifaayo ama xaal aan la kalifayn dagaalan ilaa nafsaka naftaada mooye wax kale aan lagugu kalifayn xaalaan naftaada mooyaane aan naf kale lagugu kalifayn oo lagu odhanayn maxay mu'miniintu u dagaalami weyday adiga aan lagala xisaabtamayn yani dagaalan waxarid lmu'miniin mu'miniinta boorri oo ku boorri markaa jihaadka casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu casa allahu allah wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay casa min allahi waajib atay culamadu yidhahdaan bacdu ahlicilmi waxay ka reebaan casaa rabbuhu in طallaqakuna an yubdilahu taasay waxay yidhahdeen iyadu waajib ma aha bacdu ahlicilmi qaacidadaas taasay ka reebeen laakiin صaxiixu waxay tahay taana inaan laga reebeyn laakiin waxay u dhici weyday waxay tahay sharday ku xidhnayd shardigii baan dhicin ee hadduu shardigaasi dhici lahaa ilaaba ilaa sidaa loo sheegay u dhici lahay waxaa baajiyey inuu shardigii baaqday in طallaqakun wamaa طallaqa casa allahu ilaahay wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu celiyo oo baajiyo ba'sa aladiina inuu qabto dhibaatada kuwii kafaruu gaaloobay dhibaatadooda inuu qabto idinka dabaalo ayuu rabbi mudan yaho xaqiiqo ku yahay wallahu ilaahay ashaddu isaga ayaa daraansho badan ba'san xagga qabashada isaga ayaa daran wa ashaddu isaga ayaa daran oo xoog badan tankiilan xagga ciqaabistana ilaahay isaga ayaa daran oo xoog badan marka nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa la amray inuu jihaado jihaadka marka isaga la amrayna waxay noqonaysaa mu'miniintana amarkaas inay xagga macnaha kala wadaagaan wma bihi qad khuطiba الnabiyu tacmiimhu fi lmadhab الsaniyu jamaahiir ahlicilmi waxay qabaan wixii nabiga lagula khitaabo ummadduna waa la wadaagtaa min xaysu lmacna waxa kaloo ku sugan nabigu salى اllahu alayh wasalam hadduu jihaado markaa dagaalamo mu'miniintina waa ku dayanayaan oo waa jihaadayaan laqad kana lakum fi rasuuli اllahi uswat xasana maalintii sulx xudaybiya markuu nebigu amray inay timaha xirtaan ay xalaaloobaan ay xoogaan markaysagaa hore u samayn waayeen hati umu salama ay ku tidhi adigu ficilka samee way samayn doonaan dadkuya dabeedna isagii waxa weeye timihii buu markaa xirtay hadigiisii buu gowracay waana xalaaloobay isla markiiba isku qamaameen iyagoo markaa mid wa qolo mid waliba markaa uu doonayo inuu deg deg u fuliyo marka nabigu sala allahu alayh wasalam hadduu markaa jihaado inay mu'miniintu la jihaadayaan oo ku dayanayaan yani waxa wey waa shay macruufa laqad kana lakum fi rasulilah uswatun xasana maqsuudkuna ma ahayn keligii markaysagaa inuu dagaalamo ee waxa weeye mu'miniinta inuu hor qaado ayaa markaysagaa looga jeeday saas aawadee aayaddan daliishadka loo daliishanaayo yani xataa shaksi keligi inuu iska jihaadi karo aanu u baahnayn xataa jamaaco iyo markaysagaa cid la socoto iyo yani markaa imaaro iyo madaxtinimo iyo yani jamac weheliyo toonna inaan markaa u baahnayn ee shaksiga keliya iska jihaadi karo istidlaalka loo daliishanayo waa istidlaal fii kayri maxali si ay ahlu cilmiga markaysaga raasikiinta markaysaga ay tilmaameen oo ay markaysa waxa sheegeen ay sheegeen markii waxa weeye baaxisiinta qaarkood ay yidhaahdeen oo mucaasiriinta kamidii aayaddan ay ka qaateen ruuxa keliya waa iska jihaadi karaa oo markaysaga waxaan yani looma shardinayo jamaaco iyo waxu toona inay la socdaan aayaddaana u daliila markii ashaykh alcallaama maxamed naasir iddiin albani loo sheegay waxa markaysaga uu yidhi hadday caynkaa tahay muxuu keligii u jihaadi waayey haddii ma macnaha marka aayaddu uu yahay inaanu jihaadku yani marka isticdaad iyo marka imaaro iyo markaysaga jamaaco iyo waxuba aanu u baahnayn ee shaksiga keliya iska jihaadi karo halla facal markaasuu sheikhu wuxuu yihi khalafa fahmahu lilaaya walaa aqulu khalafa alaaya waxa uu yihi fahamkiisu aayadda ka fahmay buu khilaafay laakiin odhan maayo aayaddu khilaafay aayaddu khilaafay odhan maaye fahamku aayadda ka fahmay ee uf u haystay inay sidaa tahay ayuu khilaafay yani marka waxa weeye maqaaluu ku radinayo caynkaas ayuu cabiray waana shariid musajal ay ku dubnaan jirta allah wuxuu yihi faqatil fi sabiili الlah yani waa inaga xalay soo maray alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum aqimu الsalaa waa inaga soo maray waayo amarka la amraayo marka hore inay gacmaha laabtaan oo ay yani marka aynay dagaalamin ma waxay ahayd arrin tacabudi ah mise waxay ahayd arrin macquulin macnaa ah oo macnihiisa la fahmaayo ahlu cilmigu waxay mareen inaanu arrin tacabudiyo maxdiya iska ahayn arrin la iskaga addoonsado oo macnaha sidaa loo yidhi aan la garanayn inaynay ahayne ayay ahayd arrin macquulun macnaa ah oo waxa sidaa loo yidhi iyo xikmadda loo yidhi la fahmaayey waxa loo yidhina waxay ahayd licadam alistitaaca ay ahlucilmigu yidhahdeen licadam alistitaaca inaan istitaaca jirin daraaddeed ayaa loo yidhi kufuu aydiyakum aqiimu salaa marka haddii waxa weeye yani marka macnaha sidaa loo yidhi ay taa ahayd oo ka takeensatay ay taa tahay waa ta ahlu cilmiga qaarkood ay yidhahdeen alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman haddii macnihii oo kale uu xasilo sidii oo kalea loo odhanaya kufu aydiyakum yani sidii oo kalea loo odhanaya waa inagii ka soo naqlinay ahlu cilmiga qaarkood aynu saas marka waxa tilmaanay allah wuxuu yihi faqaatil dagaalan buu allah yidhi fii sabiili illahi ilahay waddadiisa u dagaalan laa tukallafu ilaa nafsaka ay غayra mukallafin ilaa nafsak xaala naftaada mooyaane aan naf kale laguu kalifayn oo ruuxa marka horeba qof kale wuxuu samaynayo laguma kalifo oo lama odhanaayo muxuu hebel cisyaan u sameeyey ama dembi u sameeyey lama odhanaayo waa takliifu ma laa yutaaq yani wax markaa ruuxa saaran ma aha yani naftiisuu ka mas-uul yahay dembigeedana lagala xisaabtamaya laakiin hebel muxuu u dembaabay lama odhanayo waxaridi lmu'miniin mu'miniinta boorri oo dagaalka markaysaga iyo jihaadka ku boorri casa allahu ilaahay wuxuu mudayo xaqiiqo ku yahay an yakufa ba'sa aladiina kafaruu inuu celiyo oo qabto dhibaatada kuwa gaalada ah iyo waxa weeye layntooda iyo dhibtooda wallahu ilaahay ashaddu isagaa xoog badan ba'san xagga markaa qabashada iyo awoodda iyo qabashada wa ashaddu isagaa daraansho badan oo xoog badan tankiilan xagga ciqaabis man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha man yashfac ku kastaoo shafeeco qaada man yashfac ku kastaoo yani markaa shafeeco qaada ama cid wax u dalba shafaacatan shafaaco iyo ergo xasanatan wanaagsan yakun lahu waxaa u sugnaanaya nasiibun qayb cashara minhaa ay bisababihaa sababteedu ugu sugnaanaya mintu waa sababiya waman yashfac ku kastoo shafeeco qaada ama ergeeya ama cid wax u codsado u dalba shafaacatan markaa dalab ama ergo ama codsi sayi'atan xun yakun lahu waxaa u sugnaanaya kiflun minha qayb dembiya u sugnaanaysa minhaa ay bisababihaa shafaacadaa sababteedu ugu sugnaanaya mintuna waa sababiya wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaa kulli shayin muqiita shay kastaba mid awooda ayuu ahaaday muqiitan bimacnaa muqtadiran mid awooda ayuu ahaaday waxaa kaloo lagu fasiray muqiitan bimacnaa xafiidan mid ilaaliya ayuu ahaaday culamada qaarkood oo ku fasirayna waa jiraan muqiitan mid quudiyuu ahaaday laakiin tafsiirka kalea ka fiican oo xafiidan ama markaysaga lagu fasiro ama muqtadiran aayadda ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ruuxii marka waxa weeye codsi sharciga waafaqsan cid u sameeya isagoo dee ajar uga jeedaa loo jeedaa oo ixtisaabaya inuu ajar ku helaayo ruuxii marka waxa weeye wax shareecada khilaafsan cid u codsada ama u dalbana isagana dembi baa looga qoraya shafaacadaas xun saas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam marka wax la weydiisto wuxuu jeclaa in lagu yidhaahdo ya rasuula allahi si saasuu jeclaa waayo ummadduu la jeclaa iyo mu'miniinta ajarkuu la jeclaa marka si ay ajar uga helaan ayuu wuxuu la jeclaa inay marka codsigaas sameeyaan waxaanu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa wuxuu nebigu yihi ishfacuu tu'jaru war codsada oo shafeeco qaada waa laydinkaa ajar siinayaaye oo marka yani wax la weydiiso waxaad tidhahdaan ya rasuula allahi si walyaqdi llahu alaa lisaani rasuulihi ma axab ilaahayna ha ku xukumo walyaqdi iyo wayaqdiina labada mid walba waa loo soo wariyey marka waxay noqonaysaa ilaahayna waa ku xukumayaa ama ha ku xukumo carabka nebigiisa siduu markaa jeclaysto ilaahay ha ku xukumo ama siduu jecel yahay ilaahay ha ku xukumo bimacnaa waxa weeye rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi yani u dalbo waxaad tidhahdaan ya rasuul allahi si anigu ama aan siiyo marka dambe ama yaanan siine kollayba ajar baa idinku ka helaysaane codsiga ama dalabka idinku sameeya waayo waa shay wanaagsan oo waa shafaaco markaa wanaagsan waxay soo guda gelaysaa man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha saas aawadee xadiis waxaa lagu soo wariyey qofku hadduu mu'miniinta u duceeyo oo uu yidhaahdo allahuma kfir lilmu'miniina walmu'minaat alaxyaai minhum walamwaat ilahu mu'miniinta o dhan u dambi dhaaf kuwa dhintay iyo kuwa noolba hadduu sidaa yidhaahdo ruux kastoo iimaan leh tirada mu'miniintu ay yihiin mid walba ajar baa looga qoraa ruuxaas waayo mid walba shafaacu u sameeyey mid walba ilahay mid walba ilahay wuxuu uga baryey inuu ilahay u dambi dhaafo marka shaksi shaksi calaa waaxid mid kasta xasanaa looga qorayaa cadadka mu'miniinta balaayiin hadday gaarayaan ama aalaafan markaysaa balaayiin hadday gaarayaan waxaa looga qorayaa yani markaa xasanaad baa laga qoraya xadiiskaana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiliya saa sheegaya aayadduna macnahaas waaba markaa kutusinaysa man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha waayo qof kastaba ixsaanku u sameeyey oo ducadaas wax ka gaarayaan ixsaankiiyo samafalku u sameeyey waa inu ajar isagana uga soo noqdaa waa inu ajar uga soo noqdaa wman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha shafaacada xunna waxaa looga jeedaa waa shafaaco sharciga khilaafsan mukhaalifa lisharci oo shay dembiya hadduu ruuxu codsado oo cid u dalbo ama uga qayb qaato isagana dembi baa looga qoraya allah wuxuu yihi man yashfac ku kastoo shafeeco qaada ama ergeeyo ama codsada shafaacatan codsi ama ergo ama dalab xasanatan wanaagsan oo sharciga waafaqsan baa loo jeedaa yakun lahu waxaa u sugnaanaya nasiibun qayb ajara u sugnaanaysa minhaa ay bisababihaa sababta shafaacadaasay ugu sugnaanaysa waman yashfac ku kastoo shafeeco qaada ama ergeeya ama marka waxa weeye dalba ama codsada shafaacatan markaa dalab ama ergo ama codsi sayi'atan xuno bimacnaa sharciga khilaafsan baa loo jeedaa yakun lahu waxaa u sugnaanaya kiflun minha qeyb dembiya u sugnaanaysa sababta shafaacadaasayna ugu sugnaanaysa wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaa kulli shayin muqiita shay kasta mid awoodaya ama shay kasta mid ilaalinayuu ahaa waida xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha allah wuxuu yihi waida xuyitum marka laydin salaamo bitaxiyatin salaan haddii laydinku salaamo faxayuu salaama biaxsana minha mid salaantaa ka wanaagsan ku salaama aw rudduuha aw rudduu mislaha ama mid yadii la mida ku celiya yada caynteedii ku celiya lagama tilmaamayo oo si uu kugu salaamay lafteedii intaad cajlad ku duubto maqashii markaa lagama tilmaamaayo culammadu waagii hore waxay odhan jireen caynteedii in la celiyaa waa mustaxiil oo yadii inta sidaa loo qabto in yadii lagu celiyaa marka cayntii lagama tilmaamayo mid la misliyaa laga tilmaamayaa u celi dee hadda waaba la qaban karaa laakiin looma jeedo in codkiisii aada dib ugu celiso oo codkiisuna aad dib u maqashiiso waxaa see loo jeedaa inaad adiga laftaadu ku cibaadaysato rabbi ugu dhowaato yacni salaamta aada la timaado marka aw rudduu mislaha baa laga tilmaamaya min baabi xadfi lmudaaf ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaa kulli shayin xasiiba shay kastaba mid xisaabayuu ilaahay ahaaday allahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa mid la caabudo xaq ma aha isaga mooyaane layajmacanakum ilaahay baan ku dhaartayo layajmacanakum ilahay waa idin soo ururinaya waa idin soo kulminaya oo waa idin soo kulminaya ilaa yawmi alqiyaama yani maalinta qiyaamo gudaheedu idin soo kulminaya ay fi yawmi alqiyaama in la yidhahdo tadmiinku xarafku ku jiraa calaa qowli lkuufiyiin ama la yidhahdo tadmiinku ficilka oo caamilku ku jiraa oo la yidhahdo layajmacanakum wuu idin soo kulminaya waana markaa idin soo saaraya ilaa yawmi alqiyaamati yani maalinta qiyaame yani marka ayuu idin soo saaraya laa rayba fiih xaalaan maalinta qiyaame aan shaki ku sugnayn maalintaas oo yowmka laga xaaleeyo tafsiirka labaad wuxuu yahay master la qadaraayo jamcan ah in laga sifeeyo wuxuu idin soo kulminayaa jamcan kulmin kulmintaasoo laa rayba fiihi aan shaki ku jirin jamcigaas iyo kulmintaas labadaa tafsiir baa ku jira waxaana arjaxa sida futuuxaat illaahiya arjaxayo wejiga hore waana wejiga taqdiirka ka maran marka waxa weeye waa in la yidhahdo xaal maalinta qiyaame aan shaki ku sugnayn maalintaas ayuu idinsoo kulminaya idinsoo urinaya idinsoo saaraya waman asdaqu yaa ka run badan la axada asdaqu cid ka run badani ma jirto min allahi xadiisa ilaahay cid ka run badani ma jirto xadiisan xagga markaa war ahaan iyo yani markaa hadal ahaan iyo war ahaan cid uga run badani ma jirto aayadda hore ilaahay wuxuu ina amrayaa in haddii waxa weeye mu'miniinta la salaamo inay salaamta celiyaan oo ka jawaabaan assalaamu calaykum marka lagu yidhaahdo inay yidhaahdaan wacalaykum assalaam waraxmat ullah oo mid ka wanaagsan oo ka ziyaado kale ay ku jawaabaan ama intii in la eg ay ku jawaabaan oo wacalaykum assalaam keliya ay yidhaahdaan yacni labadaas mid ahaan yeelaa la yidhi marka salaamta in la radiyaana waa waajib in laakiin biaxsana minha lagu radiyaa yadu waajib ma aha waa sunne mid ka wanaag badan in lagu jawaabaayo lagu celiyaa waa sunne laakiin intii in la eg in lagu jawaabaa yadu waa waajib waajib weeye marka sidaas yadaa weeye xuquuqda muslimiintu isku isku leeyihiin bayna ka mid tahay salaamta ay issalaamayaan iyadoo salaanta radigeeda la radiyaa ay ay waajib tahay in la celiyaa amarka uu ilaahay amray walamru yaktadi lwujuub amarkuna waajibnimu keensanayaa bilowga haddana salaamta la bilaabaana waa sunne marka hore siday jamaahiiru ahlicilmi qabaan waxaanay culammadu yidhaahdaan waana sunne waajibkii ka fadli badan oo saddex masalay sheegaan oo ay yidhaahdaan waajib iyo sunne marka hore waxaa asala in waajibku yani sunne iyo waajib isku nooca oo isku jinsiya in waajibku fadli badan yaha asala laakiin sunnuhu inuu fadli bataa saddex masalaa lagu arkaa la yidhi saddexdaa masale waxaa ka mid a salaamtii in la bilaabaa waa sunne in la celiyaana waa waajib haddana in la la bilaabo oo sunno ah baa ka fadli badan in la celiyo yani waxa weye saddexdii masale ay ka mid masale kalena waxaynu kusoo marray fi aakhiri suurati albaqara wain kana duu cusratin fanadiratun ila maysara wa an tasadaquu khayru lakum oo kii mucsirka ahaa ee deynta lagu lahaa ee wuxuu iskaga bixiyo aan haysanin in deyntii laga sugaa waa waajib in lagaba cafiyo laga dhaafaana waa sunne in laga dhaafaana haddana ka fadli badan oo sunno ah in waxa weeye laga sugo oo waajiba waxaa ka fadli badan in laga dhaafo markaa saddex masalo caynkaasa alabadaasi ka mid yahaan bay ahlucilmigu sheegaan allah wuxuu yihi waida xuyitum bitaxiyatin marka laydin salaamo bitaxiyatin bitaxiyatin salaan laydinku salaamo taxiya salaantaa la yidhahda lakin asalkeedu maxay ahayd waxay isku salaami jireen xayaakum allah ilahay ha idin nooleeyo marka maadaama lafdiga xayaakum allah ay isku salaami jireen ilahay ha idin nooleeyo ayaa salaamtii markii dambe waxaa lagu wada itlaaqay walow lafdiga xayaakum allah ba yaynay ahaane in taxiyo la yidhaahdo saasaa loogu ilaaqay wa idaa xuyitum marka laydin salaamo bitaxiyatin salaam laydinku salaamo faxayuu waxaad ku salaamtaan oo ugu jawaabtaan biaxsana minhaa mid ka wanaag badan tii laydinku salaamay oo ziyaado ku dara oo assalaamu calaykum haddii laydinku yidhahdo wacalaykum assalaam waraxmat ullah dhaha ama asalam wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu dhaha aw rudduuha ama yada lafteedii waxaa loo jeedaa bimacnaa yadii oo kale intii in la ku celiya oo ugu jawaaba assalaamu calaykum marka laydinku yidhahdo wacalaykum assalaam dhaha yani waxa weye qadarkii bay la eg tahay waana jawaab in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaa kuli shayin xasiiba shay kastaa mid xisaaba ayuu ilaahay ahaaday allahu ilahay laa ilaaha ilaa huwa mid la caabudaa xaqa ma aha isaga mooyaane allah in la caabudaana waa xaq layajmacanakum ay wallahi ilaahay baan ku dhaartay layajmacanakum ilahay idinsoo kulmiye oo idinsoo ururiye ilaa yawmi alqiyaamati ay fii yawmi alqiyaamati maalinta qiyaamo gudaheeda idinsoo ururiye ama maalinta qiyaame intii ka ahaatay yani markaa idinsoo idinsoo ururiye oo idinsoo saare laa rayba fiihi xaal maalinta qiyaame wax shaki aanu ku sugnayn waman asdaqu yaa ka run badan ay laa axada asdaqu istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su-aal macnuhu diid muuse u dhacaya laa axada asdaqu cid ka run badani ma jirto min allahi ilaahay cid ka run badani ma jirto xadiisan xagga war ahaan cid uga run badani ma jirto wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk